waxaa sharaf maanta noo ah inaan kusoo dhaweyno aqalka madaxtooyada wakiilka midowda yurub ee soomaaliya ana saaxiib u dhow puntland michele kele jergor diurso oo u yimid inaanu ka wada hadalno shaqooyinka muhiimka ah ee ay iyudu u hayso soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan puntland wala socotaano mashaariic tiro badan oo la xiriirta dhanka arrimaha ijtimaaciga waxbarashada caafimaadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ayay ay ka mid tahay waddada yani garoowey gaalkacay udhexaysa iyo waxyaaba badan oo kale oo mashaariica ayay ka wadaan dalka sidii marka loo ambaqaadi laha mashaariicdaas loo horumarin lahaa sidii taageerada ay midowda yurub siiso puntland aan uga faaidaysan lahayn iyana ay nooga taageeri lahaayeen baahiyaha badan ee jira ee kala duwan ee la xiriira arrimaha dhaqaalaha iyo iyo iyo arrimaha bulshada sidoo kale waxaanu ka wada hadalnay geedi socodka doorashada soomaaliya laba kun iyo lix iyo toban oo runta iyagu ay gacan buuda ka geysanayaan dhanka dhaqaalaha sidii iyana ay u dhici lahayd waktigeedii loola heli lahaa isbedel dawli ah sanadka laba kun iyo lix iyo toban iyo meesha ay puntland howlahaas hadda ay marayaan ama ha noqoto hadalka sare ama ha noqoto hadalka hoose iyo diyaargarowga aan ugu jirno doorashooyinkaas ayaanu ka wada hadalnay runtii waana soo dhaweynayaa waan ku faraxsanaa inuu lasoo booqdo saaxiibkeen jarmane marka soo dhawow